asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacayga waxaa la yidhahda maxamuud faarax muuse jamiya degmada iskusuuda beeraha baan ahay waan kuga soo xiriiray deegaanka degmada iskusuudan baan anagu nahay deegaanka dharoor khaasatan beeraday baanu nahay waxaanu nahay deegaan ballaaran oo dooxada weyn oo dharoor la yidhahdo oo xiriirisa muxuu ahaayey degmada isku shuban baanu degan nahay waxaanuna ka cabanaynaa biyihii dalka soo maray oo ilaahay keenay iyo raxmaddii waxaa naga soo gaaray xoogaha dhibax ilaahna waa ugu mahadnaqaynaa barwaaqada na soo gaadhay laakiin dhibkaas wax kale maaha qaladkii beeraha iyo dhulkii baanu difeeto gaadhay qalabkiina waa waxa qaaday biyihii ilaa biyi waxay biyo samadaas biyo badan bay ahaayeen sida biyo dhibaatay geysteen ceelashii bay duniyeen qalabkii bay qaadeen dhulkii bay gooyeen siri sirigyadii bay qaateen way qaateen tuubooyinkii way qaateen muxuu ahaaye matooradii iyo qalabkii beeraha lagu hireeraya dhammaan iyo dalagii wixii ku yiri beeraha
waa gartay marka dadka iyo duunyada roobkaasi wax ma yeelay dadka iyo duunyada naga soona ayaga dad iyo duunyada waxma uusan yeelin waxa iska neefska ahaataa oo iska dhintay iyo waxaas iyo maaha dad iyo duunya mooy laakiin dhulkiina waxaanu ku haynaa difeeto oo muxuu ahaa beerihiina waxa gaaray difeeto ilaa beeruhu ku yiileen muurkaas waa gartay marka maadaama aada la socoteen inay tahay xilli roobaad maxaa uga gaashaaman weydeen lagama gaashaaman karo adeer ilaa qalabka iyo beeruhu dooxaday ku yiileen roobabkuna waa dhihi jireen biyo dhuuxay mari jireen difeeto ma geysan jirin laakiin biyahankana waxay maraayeen kadaan kadaan bay maraayeen asba waxay maraayeen dhulkiiba waxay ka kaceen intaasoo mitir weli xirin lama sameyn wasaaradda laakiin horta waxaan doonaya inaan meediya warka jirin wasiirka waa ognahay wasiirka deegaanka iyo wasaaradda muxuu ahaye arrimaha gudaha iyo cidda kale ku shaqale iyo gobolka dhammaan waa weysiinaynaa sideena annagu waxaanu ka caabanaynaa raxmadda maaha raxmadda taan u baanayn weeye ilaah baanu naga mahadnaqnay laakiin waxa weeye tacabkii ummaddu ay samaynayeen marka horena amaar bay ku tabxayeen oo dhibaato iyo hawl bay ku qabeen haddaan lagu hadhacday wixii ay ku shaqaynayeen qalab hadduu ahaa tuubo hadduu ahaa matoor hadduu ahaa waa ay go-een isla markaa dhulkii baa diseerka gaartay baan ku yiri hadda waarana xataa sawirooyo inaan idiin soo diriyo dhibta dhibihii dhacay oo dhan haa meediyada idiin soo diriyaan rabnaa waa gartay roobabka inteynay diin abaaro ayaa inta badan puntland iyo deegaanada soomaalidu ay degto laga cabanayo marka biyahaasi aada sheegaysid oo idinka qaaday beerihii iyo sidoo kale qalabkii maxaa looga faa'iideysan waayey oo loogu sameyn waayey meelo ay ku hogtaan si markaasi ay u anfacaan berito
adeer warfiisamid su-aal fiican wey waana mahadsan tahay arrintaas waa arrin loo baahan yahay arrintaas shaksi iyo labo iyo ma qaban karaan dawladda iyo shacabkaiskaasooy baa qaban kara annagu hadda haddaanu nahay deegaanka dharureed tallaabo aanu qaadnay baa jira hadda biyo xireenadii dhul aanu xirray oon rabnay marka hore biyo xireen inaan ka dhigno oonu hagaajino baa haddeer dhulka biyo difeetadu gaarsiiyeen ka mid a waanu la codsanayna dawladdu inay nala xoojiso oo boqolihii iyo hawlihii aanu iska qabanno waxaanu kala doonana biyo xireenna in la sameeyo biyaha badda galayo malaayiinka kumidib misira in in la qabto oo laga faa'iidaysto baanu doonaynay arrintaasna dawladda oo tallaabadaas qaada iyo cid kale oo ay la kaashatay dawladda federaalka iyo dawladda puntland madaxweynaha dawladda puntland iyo dawladda federaalka iyo wasiirka wasaaradda beeraha iyo deegaanka iyo ciddii kale oo ku shugallada waxaanu jecelnahay arrimahaas in laga faa'iidaysto oo biyahaas badda gelaya oo aan la arkayno malaayiinka ku yimitira oo dhulkii o dhan adkeysiiyey in wax laga rabto baanu doonaynaa arrintaasna barnaamij dawliya bay u baahan tahay waxay u baahan tahay muxuu ahaa daraasad waxay u baahan tahay hanti fara badan marka sidaasaanu doonaynaa ma garat raxmadda ilaahay anagu aan ka cabanay laba codsi baan jeedinaynaa labada codsi baan jeedinaynaa waa qalabka iyo dhibta dadka soo gaadhay marka in ummadda laga caabuno oo wixii dad ku shaqaysan lahaa muxuu ahaa laga caabuno oo baanu horta doonaynaa mid kale waa doonaynaa waxaanu doonaynaa in dawladda iyo muxuu ahaayey hay-adaha iyo ciddii kale oo awoodla ay waxqaban kartaa ay yimaadaan oo dalka kan biyahan iska socdaa oo balaayiinka sira sira oo dheeya in loo sameeyo biyo xireenno lagu qabto ummadda laga faahimeeyo jiilaalka iyo beera lagu qabtaan waxaanu kale wasaaradda deegaanka codsanaynaa dhulka kan go-ay oo isbedelay oo wareysan ku dhacay oo biyuu gooyeen ilaa dhul dhulku isagoo waxaa celin jiray dhulka geedaha iyo deriga dhulku isagoo aan iska aan waxba ahayno qololan baa waxaa imanaya biyo biyina way iska goynayaan dhulkii munaasirish bay ka dhigayaan marka arrintaas waxaan rabnaa in dad waxyaqaan oo injineero iyo maaragtay daraasad iyo waxqabad iyo muxuu ahay dawladdu inay usoo dirto guddiga jecel lahay khasaaraha iyo dhibta jidana in nabanaarka waa jecel lahay w wax laga qaban karana in wax laga kalaxorana khaasatan wasaaradda deegaanka iyo dawladda puntland guud ahaanba iyo hay-adaha dhammaan waa gartay marka intii aan roobaba kanu ayna di'in abaaraha lagu jiray beerahaasi maxaa kasoo go'i jiray maxaas ku waraabin jirteen beeraha waxaa kasoo go'i jiray waxaad ka ogaan kartaa horta haddaad boosaaso xiriir la leedahay magaalada lagurada boosaaso khudaarta tagta waxaa le dharoor hadday qara tahay iyo hadday yaayo tahay iyo hadday batiid maxaa wax kala tahay ta iyo geednimo hadday tahay beeraha dharoor waa meesha ugu badan bay ahayd ma garatay
waa gartay arrintii sidaas ahay tacabkii sidaasa ummaddu ku tacbaya siir beeshay oo marka horeba haddeer waktigii ugu dambeeyey biyo la-aan iyo dhibaato iyo dadku ay ku dabcaayeen arrin adag bay ku dabcaayeen iyo hadday ku dambeysana ku damban baa haddana wixii ay qaadeen sidaas waxaa uga dhaqaabay muxuu ahaa biyihii ma garan waa marka ilaahay gartay laga caban maayo laakiin waa arrin kabaanayo tayo weeye ma garan waa gartay marka e, daadad fara badan baad sheegtay inay kusoo dhaceen oo qaadeen e, aan ahayn markaas e, roobab ka da-ay halka marka e, maxaa sababi karaba isleedahay e, ka guddoomiye ahaan e, daadadkan e, faraha badan horta wad- horta sidooda adeer guryaha kan dambe weligeed waa jiri jireen ma garan Mhm.
oo tawaga markay raxmada badan daan saas biyuu soo mari jireen laakiin dhulku wuxuu lahaan jiray deri wuxuu lahaan jiray dhir wuxuu lahaan jiray muxuu ahaayey geedo cawsa oo duniyada iyo dhulka haysta oo celiya muxuu ahaa biyuu iska dul maraaneen oo ka celiya dhulku inuu goo hadda dhulkiiba wuxuu yahay dhulka sanawaad abaariintay ku dhacday waxa weye eroshan intuu noqday biyu markay soo galaan ma dhulka iska busulbuusa baa biyo iskaolayaan waxay ka dhigayaan boolo iyo muxuu ahaayey haddii wadda qodobka yahay iyo gadeef